dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa
raxiimi kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka xulashada waraasada habeenka socdaanka aad ka dhegeystaan marka laga reebo habeenimada jimcaha raadiyo xadaado efmta iyo
soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri waxbaas kuu gollayreeye adoo gamas safiidkii rabbigay gelangalkaayeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxuf iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo buran gobac ku liifsiiya gidaar alamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeyi gurmago-anin gegan iyo allow geed qalale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabu gaban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabigegada ceebtiya ku taa goorta laga leexday gisi wayraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaagolanta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeyi kul curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulanti wacan wanaagsan waa habeenimo axad ah isnina soo gelayso taarikhda ay ku beegan tahay saddexda bisha labaad sanadka qodobada barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona xeelyaha guud ee ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa amar ku soo rogay hubka lagu dhex wato magaalada caasimada muqdisho goorra wayaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahin ku saabsan qodobada kale barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta kulan la qaatay ganacsatada dalka maxay ka wada hadleen rajada jirta laga yaabo ganacsiga iyo maalgashiga soomaaliya inuu si xawliya u koro markaa si kambaniyada soomaaliyed ugu diyaar garoobaan horumarkaa dhaqaale ee imaan doona wararka ugu dambeeyey ayaan barnaamijkan gorid kugu soo gudbi doonaa qodobada kale barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdiwaare ayaa maanta la kulmay afyeenka ciidamada midooda afrika ee amisom faahfaahin ayaanu idinka hadna barnaamijkan aan gorar idinkugu soo gudbi doona qodobada kale barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabelle oo kulan ku yeeshay magaalada jowri xarunta maamulkaasi cabasho xoogan ay ka muujiyeen mushaharlaan haysata oo xuquuqda baarlamaanka lagu luminaayo ee danla-aanba waa lagu tagaa daarta aqare eh aniga dirirgeel haddii la igu dilay igu dareen ma aha waan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal hadal halkaas ay ka jeesheen qodobada kale barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa shir guddoomiyey shirta tubta ammaanka iyo cadaaladda oo lagu qabtay magaalada caasimadda muqdisho waxyaabaha ka soo baxay ayaana barnaamijkan goor idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan saaxiibayaal waxaa qayb ka noqon doona dowladda maraykanka ayaa sheegtay in gaabiska ciidamada midooda afrika amisom iyo isku xirka laanta haydaha ammaanka ee ka shaqeeya soomaaliya daraaddeed aan hoos loo dhigi karin khatarta ururka al-shabaab ee ka howlgalaa gudaha dalka soomaaliya faahfaahin ayaanu idinka hadna barnaamijkan ayaan goor idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dowladda kenya ayaa qorsheynaysa inay xiraan xerada dhadhaab kadib weerarka hoteelka d c two ee ururka al-shabaab ay ka geysteen magaalada nairobi ee dalka kenya oo idiin soo gudbi doona saaxiibayaal xog ay bixisa dowladda kenya qodobada kale caawa barnaamijkan aan idinkugu haya waxaa qayb ka noqon doona ciidamada ammaanka galmudug oo howlgal sameeyey ay sheegeen kusoo qabteen afartan nin howlgalkaas meesha laga sameeyey ayaan barnaamijkan goor idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle ayaa maanta xil ka qaaday mas-uuliin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan faahfaahin ayaanu idinka haynaa barnaamijkan aan goor idinkugu soo gudbi doona qodobada kale barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan saaxiibayaal waxaa qayb ka noqon doona wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta la kulmay safiirka shiinaha waxay ka wada hadleen ayaan barnaamijkan goor idinkugu soo gudbi doona qodobadaas waxaan kusoo korra xubintii kalamaan qaybaha dambe barnaamijkan caawa waxaad ku dhegaysan doontaan heestan qodobada waxaan kusoo korra ayaa barnaamijkan caawaad ku dhegaysta doontiin barnaamijka tobantii diyaarinta oona xasan axmed maxameda waxaa ii farsaminaya saaxiibka sharma kasuuley waa mar kale iyo xulashada waraysyada
caasha maanta maxaa iila soo hadli weysay soo kumaanan sugaynin imaadan soo wicine maxaa dhacay alla waan ka xumahay caliyow telefoonka ayaan kaar iigu jirin carruurtana waan ku mashquulay kii yaraana iskuul ma aadin dhib ma laha adiga iyo carruurtaba kaarkayga ayaan wadaagi lahayn macquul maaha oo sideen u wadaagaynaa miyaadan ogayn adeega ila wadaag oo ay hormuud inoo hirgelisay ummad aan wax wadaagin wax isuma ahee ii sheeg si aan kuula wadaagno xaaji caasha lambarka aad wacayso ka hormari hal hal hal tusaale lambarkayga oo kale hal hal hal lix hal shan konton iyo afar kow iyo toban siddeetan qofka aad wacday markuu qabtana taleefonka ayaa la hadlaya
oo muxuu dhahayaa qofkan ku wacaya wuxuu rabaa inuu kugula hadlo kaarkaaga ee haddii aad ogoshahay riix hal haye haddii kalena riix labo ogolaashahaaga ayay ku xidhan tahay in lagula wadaago kaarkaaga waa arrin wanaagsane sideen u furtaa adeegga ila wadaag adigoon isdhibin garaac xidig hal hal hal afar gees kadibna ok ama sandi dheh kadibna dooro lambar kow maasha allah adeegga ila wadaag waa adeeg loogu talagalay ehelka asxaabta iyo dadka shaqadu ka dhexayso inay ku xidhiidhaan waan gartay waa hawl iyo hanti wadaag horseedka guusha hormuud telecom wixii faahfaahin intaasi dheer fadlan kala xiriira taleefannada kale ah hal afar hal ama hal afar labo ha qabtiraha bulshada hormuud telecom
cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan
waayahay habeen wanaagsan ayaan hawadaen kalan saaxiibyaal raadiyo xadaado ayaa dhegaysanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka oo dhan waxaan ku bilaabayaa galmudug ciidamada ammaanka galmudug gaar ahaan booliska iyo nabadsugidda oo kaashanaya shacabka deegaanka galmudug ayaa maanta gacanta kusoo dhigay afar nin oo isbaaraar dhigtay inta u dhexaysa deegaanada godonlaba iyo marirgur raggaano ay soo qabteen ciidamada ammaanka ayaa lagu soo xiriyey saldhigga dhexe ee magaalada cadaad iyo xarunta baarlamaanka galmudug tali ku-xunka saldhigga booliska degmada cadaado cumar macalcali ayaa warbaanta raadiyo cadaado faahfaahin uga siiyey howlgallada ciidamada galmudug ay ka sameeyaan inta u dhexaysa deegaanada godinlabe iyo degmada marargur oo ka watarsan gobolka galguduud bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabaa halkan inaan uga hadlo ee, shirkeygan jaraa-id oo ku saabsan arrimo la xidhiira xagga amniga Ee, waxaa weeye markaa waa soo dhoweynaya idaacadda iyo dadweynaha nagala shaqeeyey amnigaba iyo deegaanka shirka jaraad wuxuu ku saabsan yahay maantay saacadihii lasoo dhaafay ciidamada amnigu howlgallo ay suubiyeen waxay ku soo qabqabteen dad jidgooyooyin laamiga dhigtay waana la soo qabtay ee, cadaaladana la horgeyi doonaa dadkii shacabka ahaa oo ay waxyeelada u geysteenna waa joogaan ayagana sharcigaa la geeni doonaya haddii ilaahay idmo ee, howlahaas amniga iyo dhammaantoodna way sii socon doonaan wayna s- ee, ciidamaduna way u taagan yihiin dhammaantood laama amniga waxaan kaloo rabaa Een, waa garta taliya een, eh, howlgallada aad samayseen eh, xaggee laga sameeyey waxaa laga sameeyey cadaado iyo maroorgur inta u dhaxaysa Ee, laamaha amniga oo dhanaa ka qayb qaatay ciidanka booliiska iyo daraawiishta Ee, waxaana lagu soo qaqabtay rag badan oo xalay jidgooyo dhigtay laba meelood Ee, dhammaantoodna waxay ku xiran yihiin saldhigga booliiska Eh, waa garta marka een, maxay dhibaato u geysteen dadka isbaarada dhigtay waa dad dha- dariiqa marayo safaray waxyeello u geysteenoo dhaawacyo fudfududa gaaray iyo gaadiidku ayagana muraayada iyo wax ka jajabeen Ee, kolley qof safara dhibaato ugu filan intaasu laakiin waxaa uun shardiya in qofka nuucaasa ummadda laga qabto iyo dariiqa laamaha eh, hay-adaha cadaaladana la horgeeyo haddaa la idmo Een, waa garta marka eh, tirada guud waa imisa eh, dadka la soo qabtay Ee, hadda afar nin baan soo qabannay oo booliisku ay keeneen iyo la- hay-adaha kale amniga saldhigayna ku xiran yihiin Ee, waxaana horgeyi doonaa dilaha idmo cadaaladda Eh, waa garta marka een, dadkii iyagu dhibaatada la gaarsiiyey eh, maaragtay dadkaas ama dadka la soo xiray burcadda ay dhibaatada gaarsiiyeen iyagu hadda xaggee ku sugan yihiin Ee, dadkaasi way joogaan safarkoodii sii wateen ee, dhakhtarna waa la geeyey laba wiila garaafooyin yaryar gaareen oo xabad ah ayagana dilaaha idmo sharci ayay helayaan iyo cadaalad Een, maxaa idiga qorshaysan dadkan la soo qabtay iyaga waxaa hay-adaha cadaaladdan horgeynaynaa cadaaladdan baa la geenaya wixii sharcigu ku xukumayna qaadanayaan dilaa Ee, waxaan kaloo rabaa halkan inaan uga faa'iidaysto arrimaha arrin soo noqnoqotay oo ah bajaajleyda ee, iyo cabasho badan oo dadweynaha nooga timid bajaajleyda haddii ilaahay idmo eh, waxaan suubinaynaa in saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socda annagoo kaashanayna degmada laamaha amniga iyo dhammaan hay-adaha amniga ku shaqo leh in aan wax ka qabanno eh, maaragtay la diiwaan geliyo eh, dad mas-uuliyiin ah loo dhiibo meesha iyo summad loo suubiyo cidda waddo la ogaado tiro guud la ogaado qaabka iyo waxyaalaha maaragtay sida dadka lagu afduubayo shilka maalin walba sodhoc socod xumada dhammaan waxaasoo dhan inaan wax ka qabanno ayaguna aan aan ogeysiinayno dad- dadweynaha moolimaalka in ay u dhiibtaan qof mas-uul ah oo wax wada yaqaana oo mas-uuliyadda dalka iyo deegaanka ilaaliya oo waxa weeyaan iska xil saara in ay u dhiibtaan ilmaha yaryarka ah oo maaragtay foodaha dhaadheer laga- laga dhaafo aad baan u jeclaalahay kadib markii dhibaatada bajaajtu waa nuu soo noqnoqotay Een, ma waxaa jira cabashooyin ka dhana bajaajleyda oo idin soo gaaray cabashooyin ka dhanahona soo gaaraa jira sida dadweynaha gaadiidka ee, wadada dhammaan ee, saacad kasta cabasho ka dhan ah aa noo timaada hadda galabta u dambeysay wiila madaxu dolasho wadada bartankeeda ee, isagoo wax saaran iyo wax u dhow iyo midna aysan jirin laamiga oo ku socdo wuu qallibay ilmo yar buu ahaa ilmo yaroon qaangaarin u ahaa asaga yaa dhaawac halisoo ku gaaray dadweynaha meesha isugu soo baxay waxa weeye marka ee qaabku u wadi lahaa iyo isdhinacuu u socdo midna ma yaqaaniin sida xashaashaday iska daba socdaan ee, iyo waxyaalo kaleeto oo qaladaada oo xiliyo dambe kuwa iska socda waxay ka shaqaynayaan iyo waxa ay wadaan midna aan la fahamsanayn ee, shilal badanoo soo noqnoqday gaadiid isku qarimay marka haddii ilaahay idmo ee, annagoo kaashanayna degmada laamaha amniga dhammaan haddii ilaahay idmo waxaan ku soo rogi doonaa amar cad iyo shaqo nadiifa iyo waddo cad oo loo raaco Ee, waa garta marka een, goormaad bilaabaysaan howlgalka ee lagula xisaabtamayo ama la- maaragtay lambarada loogu samaynayo l- diiwaangelinta iyo dad kale lagu ogaanayo ee, bajaajyadan faraha badan ee deegaanka jooga insha allahu haddii ilaahay idmo waxaan insha maalmaha soo socda hawshaas waa ka howlgelinaa haddii ilaahay idmo annagoo maaragtay ee, si badan oo taxadar badan hadda ka horna waa ka hadalnay ee, golaha deegaanka ee, guddiga amniga laamaha hay-adaha amniga dhammaan haddii ilaahay idmo howlgalladoodana saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socda waxaan rajaynayaa in laga howlgalo haddii alla idmo
cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan
wayayaaba wanaagsanayeen hawadan kalena saaxiibil raadiyo hadaado ayaa dhegaysanaysaan xeeliyaha ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya gaashaan la sare cabdulaahi buula makamiy oo la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu dignan culus u diray saraakiisha ciidamada xooga dalka ee hubka shardarada ah ku dhexaysta magaalada caasimada ah ee muqdisho waxa uu sheegay xeeliyaha in tallaabo laga qaadi doonaa iyadoona si shardarra ah hubkaas loogu dhexaysto xaafadaha degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho wuxuu sheegay in dhowaan la bilaabi doono howlgallo ka dhan ah dadka hubka ku dhexaysta xaafadaha magaalada caasimada ah ee muqdisho bismi illaahi raxmaan iraxiim digniin loo dirayo xubnaha ka tirsan ciidamada qalabka sida ee sida sharci darrada ah ugu haysta guryahooda hubka noocyadiisa kala duwan oo ka badan difaaca nafta hubkaasoo loo adeegsan karo ujeeddooyin guracan oo ka baxsan difaaca qarannimada iyo sugidda amniga dalka waxaa jira in kiisaska la hor keeno maxkamadda ciidamada qalabka sida intooda badan hubka lagu galo dembiyada ay yihiin hubka ciidamada qalabka sida oo leh shaabaddii ama astaantii ciidamada qalabka sida iyadoo si qarsoodi ah loogu iibiyo hubka ciidamada qalabka sida suuqyada sharci darrada ah ee cirtoogtayaasha teeda kale waxaa jira dad aan ka mid ahayn ciidamada qalabka sida oo haysta hub culus oo sharci darro ah kuwo ciidamada ka mid ahna ay si qaldan ugu adeegsadaan hubka dowladda qaab aan nidaamka dowladnimada ku habboonayn oo lid ku ah iyagoo ku xadgudbaya xeerarka iyo sharciyada dalka S- laguna eedayn karo qodobada iyo lix xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida iyo qodobka aad xeerka nabadgelyada guud iyadoo hubkaas qeexa- uu qeexayo qodobka aad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed haddaba dhammaan taliyayaasha colalka ciidamada qalabka sida waxaa laga doonayaa in ay sugaan tirakoobka hubka iyo gaadiidka gaashaaman ee ciidamada qalabka sida iyo dhaqdhaqaaqoodaba isla markaana ay ka joojiyaan ciidankooda gaadiidka gaashaaman ee iska yaalla xaafadaha magaalada kaasoo laga yaabo in ay adeegsadaan dad ka soo horjeeda nidaamka dowladnimada ama loo adeegsado dana gaar oo kale sidoo kale xubin kasta saraakiil iyo ciidanba oo ka tirsan ciidamada qalabka sida oo oo ku takrifasha burburisa ama iibsata hubka iyo gaadiidka ciidanka ay si degdega ugu soo gudbiyaan xafiiska xeerlaalinta iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida si sharciga loo waafajiyo dembiilaha looguna ciqaabo ciidanka intooda kalena ay uga tusaale qaataan cawaaqib xumada ka dhalan karta falalka noocaas oo kale ah fiiro gaar ah wuxuu xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida baaris iyo dabagal ku samayn doonaa hantida ciidamada qalabka sida ee sida aan habboonayn loo isticmaalay iyadoo maxkamadda ciidamada qalabka sida lala tiigsan doono cid walba oo ku takrifasha hantida iyo agabka uu ciidanku leeyahay qabkaad wada hugan tihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo
waayahay habeen wanaagsan ayaan hawadeen ka leenahay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kiira ayaa xalay waxa uu kulan la qaatay ganacsatada soomaaliyeed kulankaas oo lagu qabtay magaalada caasimada ee muqdisho kulanka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kiira oo la yeeshay ganacsatada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye waxaa kulankaasi looga hadlay muhiimadda u diyaargarowga sida ganacsatada ay u jaanqaadi lahaayeen maalgashiga shirkadaha caalamiga ah ee dalka ku soo badanaya kadib xaqiijinta himilooyinka tubta horumarinta dhaqaalaha ee wadanka wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maaraye warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabay ka wada hadleen ra-iisul wasaaraha eh, jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa casho sharaf u sameeyey ganacsatada waaweyn iyo rugta ganacsiga soomaaliyeed Een, isagoo uga jeeday inuu marka ugu horeysa uga uga warbixiyo een, dalkooda soomaaliyeed iyo kobaca dhaqaalaha ee dalka ku jira kobaca dowladnimada ee dalka ku jira kobaca amniga ee dalka ku jira marka maadama sanad dhammaaday ra-iisul wasaaruhuna een, toddobaadyadii lasoo dhaafay ku mashquulsanaa dhammaystirka qorshaha wa- dowladda ee laba kun iyo sagaal iyo toban laba kun iyo labaatan een, ayuu caawa fursad wuxuu siiyey ganacsatada soomaaliyeed inuu iyagana uga warramo dalkooda horumarka uu samaynayo iyo een, runtii rajada jirta ee, laga yaabo ganacsiga iyo maalgashiga soomaaliya inuu si xawliya u koro markaa si kambaniyada soomaaliyeed ugu diyaar garoobaan horumarka dhaqaale ee imaan doona een, aaminaadda dowlad dalalka adduunku ay aamini doonaan soomaaliya dowladnimadeedii inay xoogeysatay isla markaana ay maalgashi u imaan doonaan dalka ayuu warbixin ka siiyey ra-iisul wasaaruhu dee baryaha dambe sidaa intaa sidaa ra-iisul wasaaruhu dalka uu ugu warbixinayo ganacsatada soomaaliyeed dalka soomaaliya dowladnimadiisii een, way xoogeysatay inkastoo aan aanan diidaynin in weli howl dhiman tahay haddana een, aad bay u xoogeysatay gaar ahaan xagga systemka xagga qorshaha xagga dowlad wanaagga xagga aaminaadda dowladdu inay dowlad la aamini karayo ay tahay ayaa xoogeysatay marka dalka waxaa imaanayay maalgashadayaal iyo ganacsato doonaya inay wax soo saarka soomaaliya qaataan iyo inay een, u- wax keenaan een, maaragtay maalgashi iyo lacag ay dalka ku maalgashadaan marka maanta een, annaka iyo rugta ganacsiga iyo ganacsatada waxaanu kulan lalahayn ganacsato dhowr iyo eh, masaari ah ayaanu lanahayn wiil ka hor waxaa dhammaaday ganacsato ka timid dalka finland oo ilaa soddon kambani oo waaweyn ay ay ahayd waqti ka horna saasoo kale dowladda talyaaniga ayaa ganacsato ka timid baanu u qabanay maaragtay business forum soomaalida iyo ganacsatada talyaaniga ganacsatada finland ganacsatada masaarida marka dalku dal furan weeye hadda oo dhaqaalihiisu korayo marka een, oo maalgashadayaal qadarinayn walaalayaal miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdullah farmaajo ayaa maanta gudoomiya shirka toddobaadlaha ah ee tubta ammaanka iyo cadaaladda oo looga hadlaya dardagelinta howlaha iyo halbeegyada hay-adaha iyo wasaaradaha ku midaysan tubta la xiriirta sugidda ammaanka iyo horumarinta cadaaladda dalka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre wasiiro taliyaasha ciidamada qalabka sida hay-adaha ammaanka gobolka ayaan ka qaybgalay kulankaas uu shirgudoominayay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in dhammaan hay-adaha iyo wasaaradaha halbeegyada ku leh tubta ayaa lagula xisaabtami doono fulinta halbeegyada ay kula heshiiyeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya inay ku dhammaystiraan sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka tubta amniga iyo cadaaladda oo ka mid a afarta tobaad ee qaranka ee lagu sileeya barnaamijka xukuumadda uu hogaansho xasan cali kheyre ayaa halbeegyada ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa dhammaystirka qorshaha kala guurka ee ciidanka qaranka ay kula wareegayaan ammaanka dalka iyo hagaajinta xanaanka cadaaladda waddanka maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif lagu dhaco qasaraha lagu farxaa qaneecad nabadgeliyo waayayaabeen wanaagsan ee hawada inkalan saaxiibayaal raadiyo xadaado ayaa dhegaysanaysaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guulida qatar ayaa maanta booqday xabsiga guud ee magaalada muqdisho kaasoo laga hirgeliyey taliska asluubta ee ku yaala ekes laanta afgooye kormeerkan maanta ra-isul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk soomaaliya uu ku tegay xabsiga guud ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ku helinayay xeerlaynta guud ee dalka iyo mas-uuliyiin kale kormeerkaas kadib ayuu faahfaahin ka bixiyey waxyaabay uu kusoo arkay xabsiga guud ee laga hirgeliyey taliska asluubta ee ku yaala ekes control afgooye run ahaantii maanta farxad weyn bay noo tahay inaanu soo booqanno xabsiga guud ee muqdisho oo aan indheheenna ku soo aragnay sida loo dhisay iyo heerka uu taagan yahay oo heer caalamiya ah marka la eego maxbuuska soomaaliyeed ama maxbuuska kale ee la xidho xeerlaalinta iyo ciidanka booliska iyo hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda ay khuseysaa soo qabtaan waxaa inagu waajiba dowlad ahaan in xuquuqdiisa la dhowro xabsigu noqdo dhaqan celin iyo edbin uu tababar ku helo uu helo fursad aasaasiyaadka xuquuqeeda uu leeyahay ay ay u sugnaadaan waxaan soo aragnay o indheheena ku aragnay qolalka jiifka kijinka qolalka kale ee loogu talagalay inay ku nas usoo baxaan markay cadceedda qaadanayaan maamulka xabsiga garsoorka iyo doorka iyo xerlaalinta doorka ay ku leeyihiin iyo dhammaan bahda cadaaladuba marka waa xabsi heerkiisu uu runtii aada u sarreeyo noqonna karaa mid lagaga daydo dhammaan halbeeg u noqda xabsiyada kale ee dalka aynu ka hirgelinayno wuxuu nafisin doonaa culayska saaran xabsiyada kale ee magaalada caasimadda ku yaala sida xabsiga dhexe waxa uu nafisin doonaa shaqadii sanadkani waxa weeyaan sanadkii fulinta laba kun iyo sagaal iyo toban xukuumadda nabad iyo nolol waxay ku shaqaynaysaa halbeegyo iyo ballan ay la galeen wasiiradu ra-iisul wasaaradda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre halbeegyadaas maxaa ka fulay maxaan ka fulin waa wax lagu xisaabtamayo maanta waxa uu inoo noqonayaa halbeeg weyn oo fulintiisii ay hirgashay in xabsigani sidaanu shirkii gaarkaoon wada yeelanay afartayadu taliyaha wasiirka xeraalyaha guud iyo aniga ugu dambeyn labaiyo labaatanka bisha inuu noqdo xabsi shaqaynaya oo shaqadii loogu talagalay dhammaan ay dhammaystiran tahay haddii taliyooyinta ka horeysa uu fuliyo waa haldheeri iyo dadaal badan oo taliyaha iyo ciidanka asluubta ay sameeyeen waxa ay wax weyn ka taraysaa magaaleyntii fididii amniga fididii xukunka iyo ismaamulka caasimadda iyo dalkaba dhammaan ahaan gaadiidkiibaa iman doona shaqaale kalaa iman doona ciidankii asluubta iyo shaqaalihii la halmaalay baa iman doona qaraabadii maxaabiistaa imanaysa marka magaaleyntii iyo in maamulku fido ayay qeyb weyn ka qaadanaysaa amnigiina fudo waxaa suurtageliyana waa dadaalka weyn ee labadii sannadood ee ay jirtay dowladda federaalk soomaaliya madaxweyne farmaajo hogaaminayo xukuumadda nabad iyo nolol ay jirtay waxqabadkii aynu qabanay ee fidaya ee sii ballaaranaya maalinba maalinta ka dambeysa ayuu ka turjumayaa waa u hambalyeynayaa wasiirka cadaaladda xeryaha guud iyo taliyaha asluubtaba taliska asluubta gaar ahaan si weyn baan ugu sii hambalyeeyayaa waa halbeeg weyn oo soo kordhay oo shaqada la qabsoontay ee inooga inooga mid noqonaya waxaa kaloon u hambalyeynayaa gacanta ay ka geysteen saaxiibadeena qaramada midoobay iyo in wixii tababara ah iyo kobcinta a- awoodda fulineed ee ciidanka asluubta iyo bahda cadaaladaba ay gacan ka geystaan wixii ay nagala qaban karaan waxaa taas si- ka- kasii muhiimsan inaynu gacmaheenna wax ku qabsanno waxaa ogtihiin in madaxweynuhu daah furay barnaamijka isxilqaan isxilqaan haddana waa barbar socdaa oo qeyb weyn oo cibaadada iyo dhaqanka suuban iyo islaamnimada iyo een, ah ayaa aynu isxilqaan ku qabsanaynaa ee bulshada soomaaliyeed ay ay gacan weyn ka geysatay taliskuna fulin doono oo taliska asluubta looga baahan yahay j- injineeradeeda taliska iyo saraakiisha saraakiil xigeenada een, aska ciidanka inay gacmahooda ku dhisaan la arko ee, general bashiir oo ee, dhismihii ka qayb qaadanaya sawirkii ku dhufanaya waa isxilqaanka rasmiga ah ee aanu rabnaa annaga qudhayaduna aanu kasoo qayb galno aanu dardar gelino sidaasun baynu dalkeena dib ugu dhisi karnaa ee, shaqo weyn baa maanta inoo qabsoontay ee, fulideedana insha allahu waa waa- waa u wada joognaa laba iyo labaatanka bishana waxaynu insha allah arki doonaa xabsigii oo si fiican u shaqaynaya culayskii xabsiga dhexe laga qaaday ee, nidaamkii iyo maamulkii iyo taliskii oo shaqaynaya iyo maamulkii iyo amnigii oo soo fiday een, intaasoo dhanba waa hiigsiga ee, muddada dhow ee, laba- labada wiiga soo socda aynu rajaynayna inay hirgalaan hambalyo hambalyo hambalyo si rasmiya ayaa maanta ay noogu daafo miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago soomaali qaloocanee gudoomiyaha hay-adda diyaargarowga aanfooyinka iyo kaydka raashinka somalilan faysal cali sheekh ayaa wuxuu sheegay in hal milyan iyo shan boqol oo qof ay u baahan yihiin gargaarka degdega
dhulka loo yaqaano nugaal oo ilaa laascaanood ilaa xudun ilaa iyo iyo taleex ereyadeeda ilaa ceelif weyn ilaa garadag dhulkaasi runtii waxa uu ku jiraa oo uu hadda galay crisis waxa loo yaqaan ama culays yaadaah ayaa ayaa ay- ay- ay- ayuu- ayuu hadda ku jiraa isagoo bishii december iyo january nooca loo yaqaano stress ka fudud runtii ku jiray Een, hawdka oo ka bilaabmaya faraweyne oo hawdka hargeysa ah ilamaa iyo saaxdheer oo oo tusool ah oo dhinaca xuduudda ah iyana dhulkaas oomanahana runtii isaguna waxa uu galay crisis nooca loo yaqaana ee magaranaysaa een, darajada saddexaad ayuu ayuu ayuu runtii galay Een, bariga golis buuraleyda golis barigeedu iyana waxay ku jirtaa xaalad crisis ah. Ee, sidoo kale galbeedka golis oo kasoo bilaabma xariirad ilaa ceelgaabo iyaduna ee, waxa ay gashay xaalada loo yaqaano stresska labaad ayay runtii ku jirtaa Een, gubanka dhulka loo yaqaano ee, xeebaha ah een, xaalad emergency ah buu runtii ayuu ayuu ayuu galay bishan bilowgii bishan jan february Ee, dhulka beeraley xoolo dhaqatada ah ee gobolka een, gobolada togdheer sida burco iyo oodweyne waxa ay galeen xaalad een, iyaguna een, een, crisisabay runtii xaalad crisisabay iyaguna ku jiraan maroodi jeex gabiley iyo awdal oo ah dhu- xoolo dhaqato beeraley iyaguna waxay ku jiraan xaalad crisis ay runtii ku jiraan xaaladda guud ee dalku runtii waa sidaa dhowr sababood baana runtii sababaya in xaaladda dalku ay noocaas noqoto Een, guugii runtii wuu fiicnaa inkastoo meelo uu ku yaraa oo dhulalka uu ku yaraa ay ka mid tahay een, nugaal oo kale waa meelihii uu ugu ugu- ugu roobka yaraa sanadkan guugii hore Een, haddana waxaa jira xilligii dayrta oo roob badan runtii wanaagsan xagga barigu khaasatan uu roob wanaagsan helo iyadana runtii roobkii aad buu aad buu ugu yaraa marka saameyn badan buu runtii ku yeeshay sidoo kale galbeedka waxaa saameyn ku yeeshay iyadana laba sababood oo ah midna ah een, roobka oo kii dayrta oo yaraa iyo talabaad oo ah cayayaan ku dhashay beerihii midhihii sida galeyda iyo iyo iyo iyo, iyo hadhuurkiiba taasoo khasaaro badan runtii dee geysatay Een, koob iyo toban kun oo iyo iyo konton metric tan baa soo baxay sanadkan waana sanadkii ugu yaraabaa la odhan karaa xagga een, wax soo saarka kolka loo eego sanadkii horu shan iyo toban kun oo metric tan uu ahaa sidoo kalena een, runtii een, Eh, iyo roobkoo ku yara labadaas sababood baa runtii ugu ugu muhiimsaneen iyo cayayaankaasi ku dhashay jirka xooluhu runtii waa wanaagsanaa intiisa badan wuu fiican yahay assessmentkaasi ama daraasadaas waxaa sheegaysaa inuu aada u fiicnaa oo uu fiican yahay laakiin eh, meelo fara badan oo eh, aanu xooluhu aanay dhalin ama ribigoodii uu- oo- oo aanu aanu dhicin sida dhulkii duufaantu ka dhacday oo kale oon haba yaraatee xoolo dhalay aanay aanay aanay jirin inta badan Een, dhulal kaloo hawdkanihina ay aada u yaraayaan xoolaha irmaan ama xoolaha dhalay noloshoodana runtii dadka dadka ku tiirsan marka muhiimadda u muhiimsani waxa weeye een, xoolihii oo yaraaday khasaare badanna runtii dhalka waqtigii duufaanta ay dhacday sax boqol iyo toban kun oo neef baa lagu qiyaasaa riboodkii soo baxay een, soo saarnay in ay ku dhinteen xoolaha ari iyo geel iyo lo Een, dadkii xoolihii aad bay uga yaraadeen sidoo kale een, barigana abaarihii baa runtii aad iyo aad u yareeyey marka intii uu qoys ku noolaan lahaa wax ka yar baa runtii een, qoyskii u haystaa ama baba haystaba mararka qaar marka noloshoodii oo dhan way way way way saamaysay meelaha qaar biyo yaraan baa ka jira meelaha qaar baad la-aan baa ka jirta isu guurguur badan oo khaasatan dhinaca bariga ayaa jira oo een, ilaa xataa qaar ka soo tallaabay dhinaca puntland oo xoolo dhaqataa baa jira marka isu guurguurka faraha badanina culays waxa uu ku keenaya meelihii runtii uu- ay- ay- ay awalba culayska een, ee, dee abaartu ama culaysku uu uu ka jiray Ah, guud ahaan horta dalka waxa u baahan eh, gargaar waxa u baahan hal milyan shan boqol sideed iyo siddeetan kun laba boqol iyo konton qof ayaa rasmiyan ugu baahan in in loo gargaaro waana ugu baaqaynaa dhammaan hay-adaha caalamiga kuwa eh, qaramada midoobay dowladda iyo shacbiga somaliland dibad iyo gudaba in dadkaas lasoo caawiyo ayaan runtii ugu baaqaynaa Een, wixii gargaarana runtii insha allahu kariim waa laisku dubaysri doonaa Een, eh, barbaarisha ama diyaargarowbaana runtii laga geli doonaa hay-ad walbana runtii baaqii haddaanu jeedinay oo aanu soo saarnay marka baaqaasina runtii waa uu wada gaari doonaa jawaabteedana si dhaqsaa baanu insha allahu kariim horuma rugtay baa jirte Wow. qisay reebtaa qisaba qubane wuu soo tixnaa taariikhduna way qortaa qaladku qulub buu dhalaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabelle oo maanta kulan ku yeeshay magaalada jowhar xarunta maamulkaasi ayaa waxay cabasho xoogan ay ka muujiyeen mushaar la-aan maalmihii dambe soo wajahday qodobada baarlamaanka qaadi karo waxay tahay in miisaaniyadaas laga bilaabo eh, sidee iyo tobanka aan xisaabno ciddii ku dhacdana ay ku feelgarowday oo tilaabo sharci ka qaada baarlamaanka war cashuurtii haddii la qaadaayo meesha ku baxda in loo sheego kow oo aan maaragtay dad waaweyn aan ahayn way ka badan tahay madaxdeenniyo waxa meesha ka soo xarooda way ka badan tahay sida jenaraal kalatira uu sheegay ma saasa xildhibaano ku ahaanaynaa ma ku ahaanayno ma ku ahaanayno waa in la horkeena madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka waa in la horkeena baarlamaanka wasiir wax qaymaa ma laha gudoomiye baar- gudoomiye gobol wax qaymaa uu leeyaha ma jirto asaaba lacagta hadduu soo kordhi waa laga qaadaa meesha qof horakacaya iska yihiinba Een, kii dibna waxaan usoo jeesanaynaa gudoonka maalmaa waxaa layidhi wiilkayga maalin walba wuxuu soo diri jiray ciyaalka hooy wuxuu leeyahay maanta hebelaan soo diri hebelaa ka socodkaa maalin walba waxay ka jirta marka hooyo shafkaxaad shafkaxaadlaa weli ku xilin maalin walba soo- inuu kusoo diri jiray maalin dambe asagoo carraysan oo booraysan oo imaada guriga maxaa kugu dhacwaa hooy maanta shafkaxaadliyaa sheegi jirtaa isla hebel yidhi marka gudoonku waxaa leenaha marar badan mushkiladooda iyo arrimahooda banaanka lagu dhameeye arrintan oo oo oo ay ahayd ee xuquuqda baarlamaanka haddii kasoo dhalaali waayaan kuraastan dadka kale xildhibaanada kale taalkan jooga u baahane meesha hala weyy waxaan ballan qaadaa aniga waxaan ka mid ahay xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabelle waxaa lee magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ma u joojin doono xuquuqda baarlamaanka ee maqan waxaan la- eh, waxaa la dhiibay afar bilood saddex bilood kadib ku dool xataa ma ilaaliso xasaanadda xildhibaannimada laba boqol iyo konton doolar bishii xasaanadda xildhibaannimada ma ilaaliso waxaan hortiida ka ballan qaadaa wasiirka koowaad oo iscasiri doona aynu noqon doono haddii la heli waayo haddii la heli waayo xuquuqda baarlamaanka ka maqan guddoonkana way maqlayaan wasiirka ugu horeeya iscasirana noqon doono doolaa wadila baarlamaanka haddii gu- ee- ee- ee wasiiradan lagu dhawaaqay siyaasada hadday tahay oo xuquuqda baarlamaanka lagu luminaayo ee dan la-aanba waa lagu tagaa daarta aqare eh aniga dirirgeel haddii la igu dilo igu dalee igu dareen ma aha laba sano ayaa dhisnay baarlamaanka oo wasiiradana ay dhisnaayeen wasiirna kuma lehen aniga haddii xuquuqda baarlamaanka lagu luminaayo wasiirka xataa wakhtigu ma xumo ahaadee dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xarig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooye laga tegey xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaane dadka xun
taariikhduna way qortaa qaladku qulub buu dhalaa qulubku qarax buu dhalaa dalkiisiiyo qariban fanaan wax ka qaban karay
waayahay habeen wanaagsan ee wadan kalen saaxiibil raad iyo hadaado ay dhagaysanaysaan qeybi gudmiye barnaamijka ayaan isla soo gaarnay kusoo dhawaada xubinta aad ku xiisaha badnada ee kalamaan dulmi diido dulmi doonaan aragne dulmi diido dulmi doone isku noqon war saas maahan xalka diido xilka doonaan aragnaye xilka doonow xalka diid ha isku noqon war sidaa ma ahane madax doono madax diidaan aragne madax doono madax diid ha isku noqon war haysta sidaasi maahana waxay tahay musuq diido musuq doonaan aragne musuq diido musuq doon ha isku noqon aryaadhaha saas maa inay dhegeysadadka doonow dadki laayaan aragne dadka doonow dadki laysa isku noqon war saas maayinku ku dheelen sharci doonow sharci diidaan aragnaye sharci doonow sharci diid ha isku noqon war saas ma ayn haysto waxay ahayd qarax diidow qarax daayaan aragne qarax diidow qarax days ha isku noqon war maanta wax alla wixii filim soomaaliya ka jiri ayaad la xansaarteen ee ilaahay ayan kaa aqbalo warnimada waxaan maqli jiray warkii hore war soo dhaaf oo waran bawdka kuma jiro aadan shaaqna wuxuu dhihi jiray galmudug waxaa lagu yaqaanaa dooni mayno maanta warkaas waa beenooma xildhibaanadii galmudug ayagoo udbahoodii dhigahoodii wata ayay isxilqaan ka qayb qaateen waxayna yidhahdeen waxaan ka jawaabnay baaqii madaxweynaha soomaaliya oo dhul dheer baa uga imaana yidhahn dhul dheer war maxaafa soo diri ama waa ka soo dhunteen war xaafis xaba joojin baa jirto yurmaahana shaqa joojinaa jirto kuma dhihin war nimayow xildhibaanada galmudug oo salqaan ka qayb qaatay macadaaday ka yimaadeen mise dhuusamareeb war labadu waa galmuduge ha ku mashquulin meesha doona ha ka yimaadeeni
eedigi sagsaari eedigi sagsaari ba guraasan wir lamadin la hesheehe wir aryaadaha waxaa la yidhi o mihi la raabo meel kaaloon la raabina kureeda taal mihi la raabo meel kaaloon la raabina kureeda taal haye war waxaa la yidhi nin la rabaa horeen badana amba reedda waa ka rogee war adeer muuse laxanka farxii fiski baa kuu saartay war nimaya madaxweynihii soomaaliya wasaaradda gaashaandhiga oo fadhiyaa baa la yidhi wuxuuna la shirayaa baa la yidhi taliyayaasha ciidamada mardhowna waxaa loo malaynayaa duulaan culus inuu dhaco yaa ma bilowda muggi khilaaf dhacaa madaxweynuhu gaashaandhigga aadi jiriye war siddeedda februariyaa soo dhow warnimayo anuu labiyo tobanka xal oo dhan gabay baan u soo jeeday minaad xalayoo dhan qaanqaanqaanqan ku haysa xaatirihe waxaan idhi afar sano xilkii loo ballamay inuu dhammaanayo oo mucaarad lagu soo salliday kuu tirtirinaya markay kala bargaartuu qofkii sii naxnaxayaaye kaambeynka xiga waa inuu rag u diyaarshaye maxaan gabayga uga daalayaa waa mid la ogaay maxaan gabayga uga daalayaa waa mid la
warnimayo axmed madoobe waa tuu yidhi dowladda xidhiirkaan u jarna aga war magacyadii madaxweynehoo dhanba waad ka tagtay alsayid alsheekh alislaam war nagadaa warkaan naga dhex gelina waxaan maqli jiray ilka abees hoosay ka xidhiiraan wasiirkii maaliyadda jubbaland cabdirashiid jire qalinle oon xafiiska ra'iisul wasaaraha ka dhammaanayn baa la arkay war xildhibaanadii xaafo isalqaamayaba waa la arkay war waaraba xildhibaanadiisu musuq maasuqay ku eedeeyeen musuq maasuqa naftirkiisaa musuq maasuq ku eedayha aniguna war lafda gareen baa halka uu masuur u yimid warya walba kogal danglan inikii goori hoosmakii jiidaw boowe buntland madaxweyne dani wasiiradii xulidoodii ku mashquulsan yahay dad muhiima ayuuna raadinhayaa war cabdiweligaas ma ku jira waxaan idin idhi anigu shacab ruux dembiileeh iska daba lugeeyee qabiil ugu dagaalaa haddii uu daraa jiray maanta dowladnimo iyo qaran daaficiisaan u diyaargarowno danteennii ogaane makaaddaa degaysaa nin walba maantuu dantiisa helo qaran baan daafacaya ayuu ku marmarsiyoodaa dadka kalena qaran dubis buu ku eedaya warkaa looma dhamma horta dambiiluhu waa kaay war waxaan maqla talyaaniga in lagu xihay wiil soomaali oo dadka tahriibin jiray waxaana lagu xukuma xabsi daa'im war odagaa waagu yaraa uu qadcaba kowdhaha warkiisuna qabad ma leh waryaada talyaaniga laftiisa in la soo xira astaahila sababtoo ah meesha dhammo dadka u tahriiban waa asaga midda kale wiilku wixii uu tahriibiyow ka daba tahriibaya talyaaniga xaa ku dhacow sidaas wiilku ugu galay warnimiya war ana geeganka farahni hadheegi maylaaray moota lama lugoodlay walaagii wadadii dhan wal aruuriyo ciidan allan magacaab yaa la eri war may an sabab ee madyan erina yeela dadka laka dhamaayo ha li eri ana reed may liyaabsana too gararafley too kakooyohaya waana kahoohidohaye dadna madilne maylan haysada masmaskiinga maskila fuulo lewa lama lugoodlee maskiin eh horta badda saaqow mu kastaxaad walaxaan dheegay u tiraa dhegaha ha lagaa siibe warnimayo wixii laba lugood la haddii la xirayo aniguna laba lugoodaan leeyahay amaa laygu dara war inoma toor gararafka oo dhaha ergu war xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa uu yidhaahday dembiyada dhacaya waxa lagu geysta waxa ugu badan hubka ay haystaan ciidanka dowladda war xeer ilaaliyaha maqadu cabi maalin kasta qarxyadan dhacaya iyo hubkan dadka lagu dilaayo ma ciidamada dowladda askale war nimayo anuu mar horaan idhi hubka ciidamada dowladdu haystaan shacabka ha lagu difaaco haddaan lagu difaacayna yaan lagu dilin war shalay oo u dambaysay oo iyo xanuunsanoo siddeed carruur haysto isbitaal laga soo qaado mootobajaaj saaran isgoyska howlwadaaga askar dowladdu ku dishay war maanta ay ahayd marka wadajir ay bajaajla ku dilayeen ciidamada dowladda
mahmaadin hore eedaan kurumaytan widaay may ara jirtaani kasaase aniga ilmahayga geel kuma roroogsana garyandabuur baa eber ka dhigtay aryaadhaha guddoomiyaha gobolka banaadir wuxuu yidhi dadka jidadka dhisahaya iyo burcadbadeedu waa isku mid wareedha jis la dhisaa hadday dembi tahay guddoomiyaha laftiisu meeqa waduu dhisay warnimayn waxaa la yidhi lug adoo lagaa rudahayo bahalku soo ruugay oo taa ka rogi waayo ruuxu kaa dhacayo dhibaatada mid kula sii rabiyo inaad ku sii raagto roonaanna kuu muujiyo roorayaa iman arrin waxaas maaqaane waxaa la yidhi maja aabeesa meelkaaley ka muulax muulax leeyihiin wareedhe abeesa maahan afka u dhace masacagaley baa la yidhaha gorbuwaana shabaabaa cirka looga soo dhaca la yidhi waxaana ka mid ah amiir yeman ah wareedha yeman ayadaa dagaal ka socdaahe hadduu dagaal rabo ayada muu ka dirira muxuu naga soo doona dab ha ku dhace war amiirka bidaar buu leeyahay yemanna qof bidaar leh lagama ogola inuu ka dagaalamo aryaadhaha anagu waa yaabanahay sujaacaan arkayo inya tima ka soo baxeen shallaysa ayaa xay tahay war axmed saciidoo foodaysta miyaad arkin wareedhaha dadka bidaarta leh waa tii naafada lagu daray marka nimankaas xaquuq dastuuriya bay iska lumiyeen yaa timahay ka doorteen xay iska dhunsheen hadda sujaacamu koofidda ma ku seexanaya abadan abadan madajay gaawayasiyifide waryaa xildhibaanada madaxa dhalaalay meesha may tagaan wareedhaha markii geel loo heystaa gorayo u heystaane lagu kala wada nimayow bihi mayna niyow
ilaahay haydan arkeen aad u mahadsanyihiin saaxiibada xubinta kalamaan kusoo dhawaada heesta iyo bilowga barnaamijka dibadla qaaday heestaas aad maqlaysaan waxay gabagabatahay barnaamijka caawa soo saareen la socodsiin anigu xasan axmed maxameda oo caawa ii farsamay saaxiibka sharmaaka suuley tan intaan barnaamijka dib dab ugu kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu
Thank you. Thank you.
Oh,